Halkani waa shabakada warbaahinta idanews.com waxay idin soo tabanaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
Gobolaayinka toddobaadka laba kun isdhexgalka bulshada kadib markii uu socday sidaa la socotaan tan horey aan ugu furna barnaamijkan isagoo dadka ay xiiseynayaan ayaa waxaa lagu baray toddobaad kale barnaamijkaas mudadiisu waxay ahayd in dadka lagu baraarujiyo isdhexgalka bulshada taasoo ah ay iska warqabaan xaaladooda si dadkii ay u noqdaan dad midaysan oo isku aragtiisa isku jinsi ah taas ayuu ahaa macadka cilmi baarista iyo tababarada baaritaankaan samayna ayaa waxaa kusoo baxay isdiilka la dilayo oo magaalada baydhabo mararka qaarkood ka dhaca uu ku yimaado dad burcada oo tuuga oo guryaha inay mataqaanaa dad u galaan jinkila iyo baaritaan waxaan ku helnay in beesha dhexdeeda ama beel kale oo ka faaidaysanayso ay ugu gabadaan ayadoo hadhowgii siyaasada guud hadda waddanka socota oo isdiilka ugu dhex gabanaya laakiin dhacdooyin baaritaan lagu sameeya waxaa la helay daargoos iyo nidaam dowladeed iyo u kala dambeyn doorka soobe marka dadku ay baahiyiin celin fara badan in la bara wakimadaa booliiska baradaan maata amniga ka shaqeeya kora marka dadka guud ama